bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warqaca waa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo maanta gaara degmadiinsoor ee gobolka baay qaar ka mid ah iskaashatooyinka soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ku yeeshay kulan ay ku taageerayaan waxqabadka dowladda diga doorashooyinka qaranka oo maanta tababar u furay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka banaadir guddiga aqool insaanka oo booliiska kala hadlay ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan israa'iil oo sii wadaa duqeymaha ay ku wado lubnaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada diinsoore ee gobolka baay siraaji israaq ayaa beedhaba ka soo diray wardigan maanta gaaray degmada diinsoor ee gobolka baay islamarkaasina uu hogaaminayey hogaamiyaha kumeelgaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi waxayna qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soo dhoweyn diiran ayaa looga sameeyey garoonka diyaaradaha degmada diinsoor ee gobolka baay intaasi kadib waxaa si toos ah harag ay ugu jareen garoonku badeed oo laga hirgeliyey degmada diinsoor ee gobolka baay halkaasi waxaa ka hadlay hogaamiye jibriil cabdirashiid xaaji cabdi garoonkan ciyaaraha qiimaha badan dabcan wuxuu ka qayb qaadan doonaa isdhexgalka bulshada uu ka qayb qaadan doonaa saaxiibtinimada dhallinyaradu ka qayb qaadan doonaa odayaasha cuslaadana meeshahana usoo usoo aalmiinta tegi doonaan haddii ilaah yidhaahdo runtii waa uga mahad celinaynaa yurubian unionka iyo hay-adda nis foundation oo hadda fulisay barnaamijkan faystuugiisa waxaan rajaynaynaa ilaah idinkiisa inaad dhammaystirtaan sida hadda aad u jeedaan garoonka waxaa lagu wareejiyey guddoomiyaha degmada furayaashiisa amnigiisa iyo isaga inuu ka shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa iyo sidii uga faa'idaysan lahayn dadkii meeshaan loogu talagalay ee dhallinyarada ah waxaa sidoo kale ay kormeereen garoonka diyaaradaha degmada diinsoor oo laga hirgelinayo taraminal cusub oo meel gebagabaa maraya hogaamiye jibriil cabdirashiid xaaji cabdi gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed waxaa si wada jir ay u kormeereen meel laba kun oo qoys oo danyar ah looga qaybinayo raashiin raashinkaasi oo degmada diinsoor ay soo gaarsiisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobta ka hadlay waxaa waaye inaan bulshada gaarsiin laba kun oo qoys oo raashin ah oo ka soo shaqaysa hay-adda sadma oo hay-addeena federaalka oo run ahaantii aad noo garab taagan aan u mahad celinaynaa dadaalladii joogtada ah degmadan kalimaa degmooyin badana gaarsiisay aadaan u mahad celinaynaa wasiirka arrimaha dibadda u mahad celinaynaa asna kaalintiisa suu noola shaqeeyey iyo kusmeyna madaxweynaha oo ka dhigay briority degmadan diinsoor in la soo gaarsiiyo raashinkan guddoomiyaha waxaan rabnaa in lasii xaqiijiyo labadan kun dadkii waxaa la soo xulay magaalada ugu nugulaay oo baayaha u badan qabay insha allah wax weynay u tari doontaa degmada wuxuu leeyahay bur wuxuu leeyahay bariis wuxuu leeyahay sokor wuxuu leeyahay saliid qofkiiba intaasaa ku soo aadayso waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiir daay wasiirka arrimaha dibadda oo runtii arrintaani aad igala shaqeeya inaan meeshaan soo gaartana runtii odo ka ahaa guud ahaan maalintaad mas-uuliyadda qaaday koonfur galbeed ilaa hadda xudur waa ka qaybina baydhabo waa ka qaybina buuraka waa ka qaybina diinsoorna maanta ku joognaa inta dhimanna insha allahu tacaala intaan adigu mas-uuliyadda haysaan gaari doonnaa insha allahu tacaala waa qaybtii u dambaysaan taagannahay maanta safarkii aan ku nimid magaalada diinsoor oo hadda ay tahay raashinkaas mucaawinada ay soo gaara dadka deegaanka ee labada kun oo qoys ah waxaan rabaa inaan ilaahay u mahad celiyo kadibna aan u mahad celiyo intii ka soo shaqaysay oo wasiirkii gargaarka iyo guddoomiyihii hay-adda sodma nagala shaqeeyo halkan soo gaarsiiyey raashinkaaseeto reer diinsoor waxaan leeyahay laba kun waa ka badan tihiin laakiin dadka dhibaataysan inay gaarto raashinkaaseetaan idinka rabnaa wax allaale wixii xaq idinkaga maqan heer federaalna inaan idiin doonnaan diyaar u nahay marka insha allah iyadoona hogaamiye jibriil cabdirashiid xaaji cabdi uu sheegay in gargaarka bani'aadinimo la kordhin doono islamarkaasina dowladda koonfur galbeed soomaaliya mar walba ay ku dadaali doonto siday u dabooli lahayd baahiyaha dadka ku nool degmada diinsoor ee gobolka baay mahadda ilaahay ka sokow waxaan rabnaa inaan uga mahad celino dowladda shiinaha iyo hay-adda sadma oo soo gaarsiisay kana soo shaqaysay gargaarkan iska yaroo deegaankan runtii aan ku fillayn laakiin bilow fiican u ah inaan inay maanta soo gaarsiiyeen oo uga mahad celinaynaa guddoomiyaha iyo maamulka degmadana waxaan faraynaa ilaahay idinkiisa dadka ugu nugul inay siiyaan raashinkaas oo ay u qaybiyaan intii markaas ugu nuguloo oo baahida gaarkaa qabta inay siiyaan ilaahay idinkiisa waxaan rajayn doonnaa inuusan ahaan doonin kii ugu dambeeyey bal uu ahaan doono kii macnaha koowaad labaad saddexaad afaraadna lagu soo laalaaban doono haddii ilaah yidhaahdo mar labaadaan waxaan rabaa inaan dowladda jeenaha uga mahad celiyo iyo hay-adda sadma oo runtii gargaarkaas ka soo shaqaysay hay-adda wasiirka arrimaha dibadda ay kaashanayso ilaahay idinkiisa mar kaloon soo laabannana
qaar ka mid ah iskaashatooyinka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ku yeeshay kulan ay ku taageerayeen waxqabadka dowladda muusuc simaana ayaa muqdisho ka soo diray ururka iskaashatooyinka gobolka banaadir ayaa kulan lagu taageerayey waxqabadka dowladda ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka heer gobol iyo heer degmo ee guud ahaan dalka qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa ka hadlayay horumarada dowladdu ay ku tallaabsanaysaa gaar ahaan dhinacyada sugidda amniga doorashooyinka iyo kobaca dhaqaale ee dalka waxaa shahaadana lagu siiyey muxuu ahaa waxqabadka iskaashatooyinka waay waxaa madaxweynaha la siiyey muxuu ahaay shahaado sharaf waa muhiim dalka waxaa laga dhisay dhismaha iskaashatooyinkaa laga dhisay dhismahaad arkaysiin waxaan dhisnay saddex iyo labaatan iskuol oo muxuu ahaa iskoolaadka qasabka ah waxaan dhisnay gobolka banaadir waxaan dhisnay muxuu ahaay c i d da waxaan dhisnay saldhiga kaaraan waxaan dhisnay muxuu ahaay traafico waxaan xaga buuxinay jidkii rooladaag waxqabadka iskaashatooyinka waa badiya lama soo koobi karo
dowladduna haddii laydinka le alxamdulilah waa ku taageersanay burburkii kabacdi iskaashatadu ma dumin sideediyey shaqadeeda u wadatay laakiin dakliyadi kala duwanaay adduurka kala aaday marka alxamdulilah waxaan u macalmaqayaa marka hore dowladda federaalka ah oo madaxweynuhu wadeer waxaan macnaha haddii laydinka leeyahay gaar ahaan uga macalmaqayaa qabatadii oo la qaaday haddii laydinka leeyahay dayn cafinti haddii laydinka leeyahay haykalka dowladnimo hadda noo muuqda
waxqabadkii iskaashato u qabatay inaan ka sheekayno oo waxqabadkaani aan ka sheekayno iyo inaan maaragtay dowladda waxa ay noo qabatay iyo waxa ay noo fasaxday ammaan u gudbino iyo waxaan kaloo ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa in oo aan soo dhoweyno wasaaradda ganacsiga oo na kaabtay oo arrin noo wada iyadana waxqabadkeeda aan soo dhoweyno magaciigu waa baaba maxasan xanuun waxaan magacelinaa gobolka banaadir dowladda ku yiri kaasatada waa mahadsan yihiin hadda wax ku wadaan maasha allah waan ku mahadceliyeyna waa soo dhoweyn dowladda iyo waxyaabaha qabad dowladda oo ka mid yahay cunaqabateynta dhaqaalaha ula qaaday ururka dhaqa ururka bariga afka oo ku biirnay iyo waxqabadka inuu dowladda qabatay waan soo dhaweynayna marka anaga hadda iskaashatoyinka soomaaliyad nahay dowladda waa la shaqeynaa waa la shaqo jirtana waa la shaqeynayna sharciga cusub iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadan waa la shaqeynayna ewnaan la shaqo jirana waa la shaqeynayna ugu dambeyntii guddoomiyaha ururka iskaashatooyinka gobolka banaadir daahir maxamuud dirir ayaa sheegay in dowladdu ay taageersan yihiin guulaha ay gaartay sanadihii lasoo dhaafay waxaana uu ka digay in dib loo dhigo dalkan dhismaya oo dalkaygu oo gobolka banaadir oo dhammaanta milasansaaka inay taageeraan dowladda federaalka soomaaliyeed waxay maanta iskaasatooyinku dowladda usoo baabiiyeen ama safar usoo galeen ama kuyintooga shaqooyinka usoo tageen taageero dowladda ay taageerayaan iyo waxqabadkeeda annadu maahan taageeradeedu waxaan iska sheegayna wax nooga qabtay oo waxaadaan wax ku taageeraynaa marka koowaad marka waxaadana dowladdu waa mahadsan tahay waxa ay qabato o dhan hadday diyacsintii samaysay hadday samaysay xanaqabtay ku kala qaaday hadday bariga afrikanala ku daray midaal badan dowladdu samaysay kasuunkiga dhammaystirtay aada u mahadceliyo waxqabadka dowladda meesha kuma soo koobi karo
guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta tababar u furay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka banaadir cabdisalaan joola ayaa isagana muqdisho inoogu soo diray gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha cabdikariin axmed xasan ayaa maanta tababar ugu furay xarunta dhexe ee guddiga xubnaha golaha deegaanka ee gobolka banaadir ee dhowaan la doortay lana dhaariyey furitaanka tababarkan ayaana waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cali xoosh gudoomiyaha gobolka banaadir ahnadoqo muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab iyo mas-uuliyiin kale tababarkan ayaa waxa uu yahay mid sare loogu qaaday aqoonta xubnaha golaha deegaanka gobolka banaadir iyadoona gudoomiyuhu uu sheegay inay waxweyn ka tari doonaan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha cabdikariin axmed xasan oo tababarka furay
waxaa furantay mar kale waddadii iyo albaabkii dimuqraadiyiinta waxaa noo furmi doona golaha deegaanka la doortay xibnaha ah qayb ka mida tababarkoodii ayaa maanta noo furmi doona insha allahu tacaala waxay socon doonaan afar sakshan oo kala duwan qaybta horead tihiin nasiibka u yeeshay waxaa laydinku tababari doonaa xeerkii aad ku shaqayn lahaydeen oo golaha wasiiradu baasgareeyey iyo xeerarka u dhigan ururada dhexdeeda iyo qaabkii ururada iyo idinka xiriirka idinka dhexeeya waxaa ka wada shaqayn doonaan binmil alkream inay shaqada saas ku socoto saddexda maalmood oo soo socoto kale maanta marka lagu daro waa afar shaqo weynaa naga horeysa howl weyn baa naga horeysa waxaa xigi doona tababar kadib doorashooyinkiina insha allahu tacaala inaad sida xeerarka ay qabaan iyo shuruucda dalka u dhigan inaad shanta sano soo socota shaqadii aa qaban lahaydeen inay bilaabato marka la sameeyo tababarka oo la ciido wixii ka dambeeya insha allahu tacaala saan oo kale saan oo kale aan la idiin siin doonaa fursad qaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa dhankiisa kelmid qaatay wuxuuna sheegay in tababarkan uu yahay mid si gaar ah wax badan kaga tari doona golayaasha deegaanka gobolkan istiijyadii ugu dambeeyey ayaa la marayaa tababar baa halkan ka furmi doona sida guddiga noo sheegay haddii uu dhammaadana waxaan sugaynaa inay sida uga dhaaqsiyaha badan doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee degmooyinka inay dhacaan magaaladanna inay yeelato maamul madax iyo majabo la doortay oo magacaabis ka gudbay inay taariikhda cumriga konton iyo toddoba sano kabacdi ay yeelato arrintaas markaan waxaan rajaynayaa guddoomiye waan kugu garab taagannahay haddii aan nahay maamulka xamar in arrintaasi laga maaragtay miro dhaliyo oo dadaalkii dheeraay ee aan soo qabannay oo adiga aad nagu horkacaysay mirihiisa ee shacabka muqdisho u arkaan ay arkaan degmooyinkii oo madaxdeedii dooran tahay ee guddoomiyihii degmadii oo golihiisa deegaan ee la xisaabtamaya leh bulshada la abaabulaya leh xamar waa u soco waa arkaysaan meesha ay maanta marayso horumarka ka jiro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cali xoosh ayaa soo xelay tababarka kadib gaar ahaan ciidda kadib waxaa la gudaashada hogaanka degmooyinka oo ay xubnaha golayaashu ku dooran doonaan guddoomiyaha degmada ku-xigeenkiisa iyo ku-xigeenkiisa tani waa tallaabo muhiim ah oo dhammaystiraysa dhismaha maamulka dowladaha hoose ee ku dhisan hanaanka dimuquraadiyadda iyo isla xisaabtanka sidoo kale gudaha kuma ekaan doonto tababarkan oo keliya waxaa xigi doona tababaro farsamo iyo kuwo joogto ah oo la xidhiira maamulka degmooyinka qorshaynta maamulka mashaariicda xalinta khilaafaadka adeega bulshada hanaanka sharci dejinta golayaasha iyo xoojinta xiriirka shacabka iyo maamulka degmada ujeedkeennu waa in leh isla markaana awood u leh bixinta adeeg hufan oo shacabka ay si dhab ah u dareemaan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa khuburada iyo saraakiisha ka socota wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashooyinka ee diyaarinta iyo bixinta tababarkan kaalin weyn ka qaadan doona sidoo kale waxaan bogaadinayaa wada shaqaynta dhow ee ka dhexaysa hay-adaha dowladda xubnaha golaha deegaanka ee sharafta leh dadku waxay idinka filayaan daacadnimo isla xisaabtan dhowrista hantida dadweynaha iyo inaad codko codkooda ku noqotaan kuwo waxtar leh waxaa muhiim ah inaad ka fogaantaan wax kasta oo keeni kara kala qaybsanaan eex ama dano gaar ah oo dhaawici kara kalsoonida shacabka iyo golaha deegaanka wuxuu ku guulaysan ku guulaysanayaa wada jirka wada tashiga adeegidda dhabta ah iyo shacabka loogu adeegi doono sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go-an xoojinta nidaamka degmooyinka iyo baahinta adeegyada dowladda iyo hirgelinta hanaanka dimuqraadiyadeed ee shacabka guddiga xuquuqul insaanka ayaa ciidamada booliska soomaaliyeed kala hadlay ilaalinta xuquuqda muwaadinka xuseen maxamed ayaana faahfaahinaya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuta asad cismaan cabdulaahi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka doctor maryaam waqaasim oo ay wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga maxamed haaruun agaasimaha guud ee guddiga mustafe axmed iyo komishineerada guddiga kulan gaar ah oo labada dhinac dhexmaray ayaa looga hadlay wada shaqeynta u dhexeysa ciidanka booliiska ee guddiga gaar ahaan dhinacyada ilaalinta xuquuqaha aadanaha isla xisaabtanka qabashada cabashooyinka iyo kormeeridda xaaladaha xabsiyada iyo goobaha dadka lagu hayo si loo xoojiyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadanaha iyo ku-dhaqanka sharciga kulankan ayaa kusoo aadaya iyadoo booliiska lagu eedeeyay inay xiraan shacab aanan waxba galabsan iyo siyaasiyiinta qaar kuwaasi oo loo xirayo iyadoo aanan loo helin waara maxkamadeed guddiga xuquuqul insaanka ayaa ka dalbaday booliiska inay ilaaliyaan xuquuqda muwaadinka islamarkaana ay si wanaagsan oola macaamilaan shacabka iyagoo dhowraya xuquuqdooda dastuuriga guddiga ayaa dhowaan waxa uu soo saaray in dowladda federaalka soomaaliya ay xabsiyada kasii dayso saaciidiyo macalin cali oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata darawalada mootobajaajka markana warka caalamka weerarada israa'iila ay ku beegsanayso bartaameedyada lubnaan ayaa sii socda maanta inkastoo xabad georgina ay dhacday wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in israa'iil ay duqeymo xagga cirka ah la beegsatay ilaa laba iyo toban goobood oo ku yaala koonfurta lubnaan oo ay ku jirto dhulbeereed ay ku dhaawacmeen dhowr shaqaale oo suuriyaan ahaa intaa waxaa dheer ciidanka lubnaan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in askari uu ku dhaawacmay weerara israa'iil ku qaaday xero ciidan oo ku taala koonfurta lubnaan askari ayaa ku dhaawacmay natiijada cadowtanimada ah ee ay israa'iil la beegsatay xero ciidan oo ku taala magaalada nabatiyah wakaaladda wararka ayaa sidoo kale sheegtay in weerarkii xalay lagu qaaday magaalada tiira ee koonfurta puntland meel ku dhow isbitaal lala beegsaday madaafiicikaasi oo burbur xoogan soo gaarsiiyey xarunta caafimaadka waryaha a f b oo goobta ku sugnaa ayaa soo sheegay in daaqadahu ay jabeen saqafkuna uu soo dumay sidoo kalena ay burbureen qalabkii caafimaadka ee isbitaalka yilay ciidamadii jimcaha ciidamada israa'iil ayaa digniin soo saaray ka hor intaysan weerarin laba goobood oo ku yaala magaalada tirar iyagoo ku dhawaaqay inay begsan doonaan xarumaha xisbullah ay leeyihiin oo idil dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibidda ah caawan soo gaaray waana intaa intaan warkan warka xigo ku kulmeyno waxaanu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo